magacaygu waa xildhibaan khadiijo aadan cabdiqadiijo kuweyd ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland mataga iyo ciilku meeshaa rabta kuguma simaan doqonnimo aanu afar sano ama saddex sano iyo bar aan la huursanaana maahan waanta waxaan wax u qabanaye waxbaan dhaqayay intaas hooyadu nimanka way ka caadi fadyarta waxbaan dhaqayay waxbaan lahaa berri bay sii u noqon saa dambay meel degi caqligu wuu shaqaysaan u lahaa aftinoo bay soo gaarta xildhibaanada jubbaland kuwa iyagu dastuurkan sameeyey may ahayn dastuurkan kuwa iyagu sameeyey oo ii sheegay beelaha ku saleeyey ayagu ma ahayn guddiyo kale iyo dad kale oo luqun waaweyn iyo raggaasaa waxay ku dhiseen meesha lahahda nairobi inta waxaas laga fakeraya annagu waa huruudne waa sii jeedna haddaan nahay beelo beelaha u abtirsada jubbaland hay soomaaliyao dhanna waa meesha keliya ee jubbaland qofaan laga helin usu jira qof lagu maaragtay caadifadaynaayo ama lagu maaragtay xaqiisa lagu duudsiin karay ma jirin qofaan degin male isaaqa somalilan degaa wax ku leh iska daa soomaalideena geeska gees kililka kuwa joogaa wax ku leh kuwa kenya deganaa wax ku leh kuwa xamar iyo ilaa gobolladii dhexe ilaa puntland joogaa wax ku leh waa cirif raas kabonito raas casayr waa soomaali meelay ku kulantay rasaska iyo barwaaqada ku jirtana waa meel ay deeqdo soomaaliya o dhan shan iyo tobanka milyan oo lagu sheego iyo ka badanba waa meel ay deeqdo haddii si cadaalada wax loo qaybsado okay cadaaladday ka dhimatay marka cadaaladana waxaa u ah awal raas bacdalmaal kanaa u ahaa kana kitaab qur-aana maaha waa waxaa bulsho intay ku heshiiso ku dhaqma la yiri maahane sharci iyo dastuur kitaabka ilaahayba ah dembiga aan ku galnaana nala ka gooy halkaas buu ka qalloocday dastuurkaasaa markii hore la boobay waxaa lagu boobay intii la rabo ayaa dadka qaar ku soo qorteen reeraha qaar ku soo qorteen hebel iyo hebel anuguma dhahay waa meel ninkii saddex xildhibaan ama shan xildhibaan lahaana uu konton qaatay ninkii konton ama afartan heli lahaana uu saddex qaatay ha sharimanina haddayse ayada marka hore wax lasoo dhacay ahayd haddana nidho xaaraanay dhalays nuuci saas ahaayaa naloo keen annagoo shacab aha waxaa nala ka dhigay baarlamaan kama aanna warqabin waxa ku hoos jira kama aanna warqabin siddeed biloodaan sugaynay waa naloo keenay bulshaa la socotay dad si wada raacsana layska ahaa halkaasaa salaanta laysla wada qaatay waa nalaku soo wareejiyey annaga akhriskiisaan galnay marka iyo qodob qodob inaan kor istaagno wixii qaldanaa inaan ka bixinaan dabcan waa la diiday waxaan damcnay marka inaan haddana doodii aan dhahno noogoo jawaaba qolada maaragtay ah executiveka fulinta ah oo uu ku jira madaxweynuhu madaxweyne maxaa ku gaaraysaa wasiiradiiyaaba ku hortaagan iyo madaxweyne ku-xigeenkii labaad ninkaasaaba arrimaha bulshada loo xil saaray baarlamaankan halkaas saa ka garaacay anuguna dadii xigaa waayahay dhibaatada hadda jirta markii dastuurka laga soo tago maxay tahay oo dhibaatada jirtaa waxay tahay wax walboo xaquuqaada ee jubbaland ka jira looma sina daarsway kana markii hore lagu kala batay reer baa u badanhaya reer kalena cunyuyufki soo horaa loo tuuraa inta kale waa iska fiirsanaysaa saasay soo yihin halkaasi horta ay ka bilaabatay xaq daraa ka timid xaqdaraa ka timi xaqdaraduna waxaa weeye baahida waxaa keenaya haddaan baarlamaanka isu mushaar qaadanayn haddaan ciidamadu bil joogta aysan mushaar qaadanayn haddana sidaasoo kale ay ammaanka sugayaan shan kilomitr baa iska aate lama xorayn toddoba sana lalahaa waa la xoraynayaa caasimaddaa la tegayaa maalin baa afka baalkiisa noo ahayd waktigiina saasuba ku dhammaadaba hadday qolada kore tahay iyo hadday baarlamaanka tahayba waxaan kaloo kuu sheegayaa oo baaq iga ah maanta marka baarlamaan iga horreeye waxaa jira lasoo tarxiiloo la keenay kanay ku dheganaayeen qodob baa hadda dagaalkeenu annaga ka dhacay qodobkaas ayu ayuu baarlamaankii hore waxay damceen inay dastuurka iyo iswaafajiyaan xeeroosaadkii la qoray laga doodo la yidhaa saan maahan saan ha laga dhigo surkaa laga qabto waa lasoo eriyey xamarkaanay daadsan yihin anna shalaan ka daba imi okay qodob baa hadda dagaalkeenu haddana ka kacay kale oo la yidhaahdo xuduud ee guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qodobka sagaashan iyo labo sagaashan iyo saddex wax saasuu ku baysgaraysan hala turiyaaliya isagoo nooloo sidii ninka u taagan halkaasa lagu dhuftaaliya war ka daaye waxaan soo jeediyey gruubkayga anigu aan ka mid ahay oon ugu horeeyo war aan isku qalno o isku fiirino oon guddi u saaran yaana boobsiine gacanta haddaada taagin xawariig bale wixii kaa raaca labaatanaa gacanta u taagtay oo weliba iswaalahaya maqaa meel wax ku ogyihiin marka iyay tahay cidda jebinaysa qodobkaas ee rabta in si kale loo maamulo haddaad cadayso waa qoladii fulinta fulinta madaxweynaha u sarreeya ku-xigeenadiisaa ku xiga wasiiradaa ku xiga iridaaba lagu taagan yahay hadda jebi midda kale annaga nimankan oo ah guddoonku waxa weeyaan niman risaalad soo qaada bis waa soo qaadaan bis waa noo dhaadhiciyaan gacmaha taaga waa iska qas- qasab waaye camal dadkii marka bulshadii uma qaadumayn kartid marka mar hadday dhinac ka raran tahay bulshada uma qaadumayn kartid midii aan ugu carooday golaha fulintuna wuxuu ahaa been lama sheego biyaha waxay ku soo furmeen magaaladii dadkii halkaasa biyuhu ugu joogsadeen musqulihiis saxaradoodii iyo aataartooda qurunkoodii bannaanay usoo baxeen dadka meelay ka aadaan male dowladda awood waxay u lahayd inay caawiso dadkaas meesha laga raro biyaha aan baddi lagu celiyo boosoneerooyinkana loo faago matorra loo keeno nasiib wanaag laba boqol iyo toddobaatan kun dowladda federaalka keen weliba sanatarada lacag soo dhiibay labaatan kuna boqol iyo konton kunna waxaa soo dhiibay dowladda federaalka laba waxaan dhihi lahaa laba boqol iyo konton kun dowladdaa soo dhiibtay labaatanna sanatarada laba boqol iyo toddobaatan wey laba boqol iyo toddobaatan labaatanaaba ku filnaan lahayd guddi anigu aan ku jiro aa loo xilsaara biyahaas waliba lacag mase dadkii saxaradii iyo masqulihii iyo intay buuxsameen kor u soo daadiyey wixii bay hor fadhiyaan waa la galnay intaasa ilaahay hortiisa markhaati kuwa iraacaya iiga ah intaasay noogu soo istaagtay saxarada iyo qurunku bulshadaasi waa isku jirta qabiil gaara maahayn dadka jubbaland degay ayay ahaayeen dadka weliba danyarta ahay ahayn waa ku soo celinay guddoomiyayaasheenna ku soo celinay labada dhagood intii maqas la qaatay tanna lagu jaray tanna lagu jaray lacagtiina annaga u jeedna horteenna lagu qaybsaday ciilkaas horta waa la hursanaa anigu meelaan ku daadiyana waa waay cidaan uga xoog batoon oo amar ku siiyana waa waay baarlamaankiiyo inta badan fiirsanayeen shibay iska dhee qaarkood ama cabsi ha ka ahaato ama xaasnimo ha ka ahaatee waayahay arrin qod- qod- anigu kanaan awalba matalahayay isagoo sidaan ahoo qaar daran oo ogaa sidii xumaayo loo soo qoray bayaa isaga dheganay waxaana markii naloo keenaba nalku yidhi xaq maahane waa xal xal ku haysta haddee ma- isla isbuuciba haddii wax lagu keeno wixiiba aad isku waasho ood buurburiso adna kama darin mogta intay sanado nagu qaadatay waa ujeedaana umalaynaya waana la socotaan halkaas markay marayso dastuurkii oo la jirshay waraan ka tashanno war waaba halka qodobaa noo haray inta kale awalaasa gacanta loogu taagayay gacmihina xanuuneen wax aan meeshaba qabanba si loo gelinay annaga markii naloo dhaarinayay kana waa naloo keenay kana waa naloo keenay ayagaa la isku fiirinayay waa iswateen dowladda iyo federaalku iyo isteedyadu waa iswateen Hal- haddii la diriray dadnimadii ma dhiman dalkiina ma kala tegin in la isku qalay labadaa la iskor saaro oo wixii iska quseeyey sidooda loo daayey wixii kale xurgufa waa gaar xalaa laga gaari karaa wax walba lama yeelina qodobkeenu ujeednaha la yidhi dowladda barke dowladda ka- een, federaalka dastuurkiisa wuxuu qabay midkaan xuduudaha iyo ka doorashooyinkaba in ayagu ay maaragtay combarasifka ah ayaan oo maaragtay ay maaragtay ay ee la tala ay dowladda ku leedahay guddi usoo dirsataya iyo si kale usoo handalgaraysa baaba ma dhicin waa la kala tuuray noo jebi dadaan intii ahayna kooramka ahayna gacanta iska taagay mana jabna qodobkaasi qodobkaasi ma jabna intii ka soo harta horta intaas waxaan ku baaqayaa marka idinkoo mahadsan kismaayidir iyo daarood iyo jareer weynaa dega cid aan degin male baajuun qof walbaa dega meesha waxaan ka ka caddaynayaa oon dowladda federaalka u sheegayaa kolley wax walba hadda iyadaa oo markaan garwadeenka ah beesha caalamka iyo international community waxaa noo soo kuuskuusana aan ka codsanayaa dib in loogu noqdo dastuurkaas dib in loogu noqdo oo cadaalad lagu fariisiiyo cadaaladda marka lagu fariisiyo cadaaladda dadka deeqda marka marka uu shan kan shan qaato kana shan ha qaato ilaahu may laba boqol gaaraan may boqol iyo konton gaaraan may boqol iyo labaatan gaaraan intay rabaan ha gaaraan laakiin ina adiguna aad intaas oo xabo aad iska qaadato anna aan laba la taagnaado waay ma sagaal bilood anu kuma dhalan miya may xoogaysaa maalin walba waxaan kaloo rabaa madaxtinimada jubbaland sanadba in cid loo dhiibo oo rotation ay noqoto sanadba cid loo dhiibo sanadkaan cid aan noo haysay sanadkan samaalaha iskale iyo wuxuu cagaha ku wato intaasaan soo jeedinaya waayahay marka dastuurkaasna lagu saleeyo qayb saxa aniga been ma sheegayo aniga layma soo musaafurin halkaas dil laga qabta qofna diyaaradii ma soo saarin marka aan agajuglayn ka imaanaysa raggii fulinta wasiiradii qayb ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii labaad kuwo isagu samaysto masaakiinaho u agajugleeyo maaragtay gurigiisa ku nool marka aniga ataag lay saaray iyadoo laysku hadlaynayo reer islaameed ciidamadiis ciidamo intuu dhisan waayay hadduu ciidan islaameed iigu cagajuglaynaya isagoo in adeerkaya aniga hadda maxay hadda qaadiyi qaarshayiin aniga ninka isku hadlaynaya hadduusa iga celinayn waa isla qabaan systemkaasoo dhan aa daalimiina hadda idiin sheegayahay systemkaasoo dhan baa wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxooda dhan baa ii sheeg daalimiina barkee qof qofkaa celinaya male laakiin qofkii la dilo madaxweynuhu dadka waa u toogtaa qofkii la dilo waa u toogtaa qofka lama waa ku nacay kaliya qofka looma tuuro laakiin inta ka hoosaysa waa daalimiin waana hudhud wararkayna subax walba dadka ku diraan oo ula bariistaan marsuufkoodana wuxuu ku egyahay inay maaragtay war ay la ordaan wadankina wuxuu rabaa waxqabasho ee war iyo dulmi ma rabo ha ha ha waa lagu dilaa baddaa lagu geynaa laydhah kuwii samaalaha ila sheeganaya ay dhahay saas ani daarada xima yeelin daarad bahasha anuu halkaas iyo nairobi la tagay wixiisuu soo kuuskuustay ii sheeg barnaamijka isaga anfacayo halkaa kusoo dheelay ninkaas ninkaas waa shaqaystay laakiin ninkaas hadda waxaan ka codsanayna inuu nala hawl galo oo baasi cirkaa lagu soo dhisay dhulka lagu dhisa hadda laakiin kuwa aan ka fadhiisan weyne waa kuwa systemka noogu jira beelaha hawiyana waxaa usoo jeedinaya ee samaale nama matelo luga dheere nama matelo hadda waa ismaqlaysaan nama matelo wuxuu nagu matelana baadil iyo xaqdaray ahayd dadkuna ma ay dhaceen dadkuna ma ay lugooyeen noola kuma tunteen xaquuqda samaale iyo hawiye haddii ninkaad doorateen uu nuucaas sanad ka hor bay layska qabtay ahayd afar sanuba hadda isagu ahaa soo ma xaqdarradu halkaasay ka timid laakiin maanta maanta markhaatigaa wada taagan maanta kulli dadka waa markhaatiga nool system dambena noo soo geli mayo haddii ilahay idmo system dambe noo soo geli mayo dadku inay nabad ku noolaadaan oo cidna aan la qaxin oo cidna aan loo tabar sheegan ee si cadaalada wax loogu qaybiy intaasaa rabaa ciidamadu ay mushaar qaataan babaktiyo derbiyada taagan baarlamaanka imaan doonaa uu mushaar qaato executivku ay mushaar qaataan dekeday leedahay airboor bay leedahay risos bay leedahay beeray leedahay xoolo nool bay leedahay soomaaliya o dhan ay kafaysaa laakiin aawe alladii ma yacarafak maytamanag maba garanayaan alla cunaa alla xaaraa ma soconaysa